runtii shirkani waa shir aada iyo aada muhiim ah oo dowladnimada dhisideeda muhiim u ah maxaa yeelay ilaalinta iyo howlgallada laga fuliyaa xuduudaha dalka meelaha boortiga ah waxay ka mid tahay waddan kasta meesha lagu cabiro dowladnimadiisa heerka gaarsiisanta waddamada qaar waxaa lagu yaqaanaa in aan systemkoodu uu adag yahay waddamada qaarna waxaa lagu yaqaanaa inaanu system weyn ka jirinoo sidii la doono iyo wixii la doono la gelin karo waktigii la doonona la geli karo marka waxaan filayaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay hay-adaha ka howlgala dhammaan xuduudaha dalka iyo boortiga iyo meelaha laga soo galo oo dhan ugu horeyso muqdisho oo caasimadii ah inay wada shaqayn iyo isku xirnaan yeeshaan wax keliya on ku talinayaa waxaa weeye wax kasta oo shirkan ka soo baxaya iyo documenti kasta oo oo la doonayo in loo diyaariyo waxaan qabaa in sharciga lagu saleeyo waayo dalku shuruuc badan buu leeyahay wax kasta ood aragtaanna nidaamin baa looga helayaa meel aanu sharcigeenu wax ku nidaaminaynin ma jiro marka waxaa aada noogu batay ikhtirac cusub wax ikhtiraacoo loo maleeyo in aan hadda ikhtiraacayno yaysan taa dhicin based on qawaaniinta dalka u taalla immigrationku qawaaniin buu leeyahay maaliyaddu iyo customku waxay leeyihiin shuruuc dembi baaristu shuruuc bay leedahay muxuu ahaa ii sheegay qinacsigu shuruuc buu leeyahay marka shuruucdaa un halag ha laga soo dhex bixiyo wax kasta oo la sameynayo haddii waxii la arko laiska alifo waxaa ka soo baxaya in sharcigii dalkana lagu tunto awoodihii hay-adahuna ay isku dhex yaacaan taas marka in aada looga digtoonaado yaan rajaynayaa tan labaad waxaa weeye sidee baan waxaan u dhaqan gelin karnaana waxay ku xiran tahay oo keliya dee wax kale dhaqan gelin meyne hay-ad walba sharciga meesha kala gudboon ha ka qabsato simbal immigrationku shaquu leeyahay shaqadiisa ha qabsado boolisku shaquu leeyahay shaqadiisa ha qabsado hay-adda ilaalinta canshuuruhu shaqay leedahay shaqadeeda ha qabsato intaa markay kasoo gudubto wixii ka dambeeya garsoorku u imaanayaa ilaalintu shaqay leedahay shaqadeeda ha ka qabsato wixii ka gudba maxkamad bay tegaysaa maxkamadduna shaqay leedahay shaqadeeda ha ka qabsato haddii marka qawaaniinka saa loogu dhaqmo waxaan aaminsanahay walwalka badan iyo inaan ka gudbayno waxaa noo muuqda marka inaan inaan sharcigii sidii uu ahaa aanan u dhaqan gelinayn dhammaanteenba shankiis afarkiis maalin kastay ka dhacdaa goobaha haddaan qiyaas haddayna ka badnayn maalin kasta ayay waxay ka dhacaan goobaha xuduudaha ah oo dalka laga soo galo aawa kiisaska kale marka xagee ka baxeen kasoo bilow sarkaalkii ugu horreeyey oo shaqadaa lahaa ilaa maxkamad lasoo gaarsiiyo waxaan aaminsanahay kun dembi oo bil kasta dhacda ayaa la baabi'iyaa taa waxay keenaysaa marka in si easy ah qof walba u haweysto inuu shuruucdeenna ku tunto xuduudaheenna ku tunto wuxuu doono soo geliyo wuxuu doonana kala baxo laba kiis oo oo oo niman s k a wax la yihahda ma aqaane aerobortka lagu qabtay oo ajnabi ahaa oo labadaba aan maxkamad gelino xukumo adag ku dhaceen waxay bedeshay imagekii dhammaa oo dadka ajaanibta ee waddankeena ka aaminsanaayeen imagekii idlaa oo ahaa in wixii la doono lagala bixi karo wixii la doonona lagula soo geli karo ayaa ayay bedeshay u malayn maayo inuu qof dambe o ajnabi a ku degdegaayo in waxyaabahaas oo kale uu isku dayo inuu aerobortka soomaaliya kala baxo saansaan waxaa bilaabatay ah erborkan inuu sugan yahay amnigiisu inuu sugan yahay baaritaankiisu inuu sugan yahay waa laba kays keliya oo la dhaqan geliyay waxaan rabnaa marka dhammaan hay-adaha meesha fadhiya oo ay ugu horeeyaan hay-adaha customka qaabilsan iyo immigration labadaasu shaqada ugu badani kasoo dhacaysa labadaasi in ay ku fara adeegaan dembiyada ka dhaca meesha anugu halkaasaan kasoo gelayna waxaan ognahay basaborro falsification in lala soo galo fiiso been abuura in lala soo galaayo waxaan ognahay in canshuurta lala baxsanaayo waxaan ognahay in lacag la soo gelinaayo dalka sharci daraa qalab kale la soo gelinayo wax walba maalin baan waxaan iska isticmaalay anigii baa maxkamad iska noqday gaafow oo markaa taliyaha nabad sugidda ah baa ii yeeray wuxuu yidhi ninoo niman meeshaan oo turki ha dhibay sharci ma ogola eh, waxay rabaan ay samaynayaan hiil baan kaa rabaa waa kuu imaanaban waa u imid wuu ii sheegay wuxuu yidhi labadaa nin maaragta midna waa maareeya ku-xigeenka eh, qolada airboort ka shaqeysa maxaa la dhahaa favori ha midna waa oo- midna waa turki midna waa ugandhays laba hawl bay kala lahaayeen oo muhiima operationka iyo wuxuu qaabtay waxbay iska soo dejinayaan halkaasay la maraayaan sanduuqyay la soo degaayaan xaggay la maraayaan hay-adihii loogu talagalay lama maraayaan lalama hadli karo waxaan waxaan waxaan u yeeray kii maareeyaha ahaa waxaa kaloo u yeeray gaalkacyi ah ma jooga taliyihii booliska ee ee ee- ee saldhigga ee booliska jooga katiinadihiina soo qaataan soo qaataan maareeyi markaan u yeeray waxaan labadaa nin ma haysaa baa dokumentigoodi baasaboradoodi ma haysaa ha hadda keen xataa work permitkooda wuu dhacay may ogola xataa inay inay inay inay cusboonaysiistaan labadaa nin ma haysaa ha hadda iyo kan toban daqiiqaad haysataa iyagii baasaboradooda Ah, xoogoo buu isku dayay inuu mermeri hadal male ii keen hadda labadii nin baa laii keenay labadii baasaboorna waa laii keenay goafow labadii baasboora u dhiibay waxaan ku idhi diyaaradda ugu horreysa saar nimankan gaalkacyana waxaan idhi labadaa nin katiine saldhigga ku hay ilaa diyaaradda laga saarayo waa xukunkiiay maxkamadda ridi lahayd soo ma aragta guddoomiyiin waa ag fadhiyaa sidii baa la yeelay diyaaraddii ugu horreysuu saaray b- intii ka horreysana waa xirnaayeen marka awood buu u leeyahay immigrationku inuu diyaaradda ku celiyo ma aha inuu maxkamad u ruqsaysto oo u- ruqso uga soo qaato ee- ee- ee inuu inuu ruqseeyo macnaha waxaan ka wadaa s- dadku si- bini aadamku waa siday ay ku arkaan inaad awood u leedahay sharcigan ugu dhaqmaysid kadib wax dambe oo ka yimid favori oo dacwooyin badana noogama imaan maalintaa wixii ka dambeeyey labadii nina meesha shaqadiina looga kansalay wadankana looga saaray aan sharciga un ku dhaqano kulligeen hay-adaha oo dhan markay sharciga ku dhaqmaan waxaan aaminsanahay waxaan noqonaynaa dal sharci eh, country of law haddii aan sharciga ka leexanana waxa hadda aan ku sugannaan sii ahaanayna aad iyo aad baan u mahadsantihi